Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay wejiga labaad ee imtixaanka wareysiga ee macalimiinta dowladda gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan. Imtixaankan wareysiga ayaa ka qayb galeen boqol sagashan iyo shan macalin ayaa uu ku saabsanaa hubinta xogta waxbarashada macalimiinta, taariikh nololeedka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta waxbarashada. Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Hiiraan Cabdifitaax Dhaqane Cumar ayaa raadiyo beerlula ugu waramay qaabka loo qaaday imtixaanka.
imtixaanka wuxuu socday saddex maalmood ayay ku jirta maanta waxay soo bilowday saddexdii bishaan may maantuuna soo gabagaboobay oo ah shantii bisha shanaad ee may tirada guud ee macalimiinta imtixaankaas interviewga ah laga qaaday oo interviewga lala yeesho la wareystay oo xogtooda halkaa lagu soo gebagabeeyey waxay ahaayeen boqol sagaashan iyo lix macalin ay ahaayeen Ee, macalimiintaas waa macalimiintii imtixaankii ratinkaa hore u galay ratinkii kusoo gudbay soo baasay ee haddana lala yeeshay interviewgii u dambeeyey ee lagu qaadan lahaa Ee, dokumentiyadan la jeekimayey laakiin tirada gudubtay oo hadduu ilaahay la hubiyey maasha allah waa percentage aada u badan waxaan rajeynaynaa in dhowr qodob oo faa'ida ay soo kororto qodobka koowaad in fiigii dadka danyartaa oo caruurtooda waxbarashada ula horto inay waxbarasho helaan oo waxbarashada waxbarasho loo sameeyay noqoto canuga dadka waxayse ay dhaleen iyo canuga dadka fuqrada ay dhaleen oo danyartaa intaba inay wax wada baran doonaan biidni illaahi alkariim Maasha Allah ustaadi goormee baa la filayaa in la shaacayo imtixaanka wejiga labaad ee interviewga.
jawaabteeda waxaan is leeyahay waxaa iskale ee, dowladda federaalka wasaaradda waxbarashada federaalka ee, waxaa waaye haddaa waa wasaaraddii wasaaradaha isteediyada aabbaha u ahayd waxaa waaye marka imtixaanka qoloba maray gashay waa la kala galay sida isteedi ay muuqato imtixaanka hor isku maru ahaa laakiin midka interviewga waa la kala hormaray qoloba maalin qaaday iseed galmudug eh, south west jubbaland hirshabeelle waa la kala dadnabeen gobolka banaadir qoloba maalinay gashay waxaan is leeyahay marka kuley qolooyinka ugu dambeeyo inaan ka mid nahan filaa in hal mar la wada shaacin doono wasaaradda waxbarashada federaalk ay shaacin doonto waxaan kula dardaarmayaa macalimiinta dokumentiga soo dirsaday siifiyada soo dirsaday codsaday soo baxay imtixaan usoo gudba shortilis kusoo baxay imtixaan galeen imtixaankii markay galeen haddana natiijadii haddana natiija fiican heleen haddana usoo gudbay imtixaankii interviewga ahaa waxaan leeyahay horta waa nasiib badan tihiin Eh, hadduu ilaahayna mas-uuliyadda idin saaran inaad gudataan ayaanad kula dardaarmaya aan leeyahay